Kowda bisha Diseembar sannad kasta ayaa caalamka laga xusaa maalinta cudurka Aydiska Adduunka. Munaasabad lagu xuseeyay maalintan oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda Caafimaadka Dowladda Ismaamulka Mandheera ayaa lagu qabtay magaalada Mandheera. Waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Caafimaadka, Ismaamulka, dhakhaatiir iyo bulshada qaybaheeda kale. Dr. Cabdi Geedi, oo ah xiriiriyaha arrimaha Aydiska ee Kauntiga Mandheera, ayaa ugu horreyn ka warramay xaaladda cudurkan iyo sababta loogu asteeyay maalintan.
sanad kasta taariikh kow markaay tahay ee adduun weynahan waxaan xusnaa ee, kahortagga cudurka h i v aids maxaa loo xusaa waa hadda ka hor sidii cudurkan kenya looga arkay ilaa siddeetan iyo afarti ilaa hadda la joogo meeqa qof oo kenya oo ku dhimitay waa ilaa laba milyan dad dhaafa baa ku dhintay adduun weynaha haddaas maqashay sabsahara africa waa meeshii cudurka h i v ga aids-ka aas ku badan yahay ilaa dad gaara soddon iyo saddex milyan ayaa ku dhimatay maalinta cudurka aas bilaabmay ilaa hadda maanta waxaan u dabaaldegaynaa waxaan u dabaaldegaynaa waa is xasuusanhaynaa maalinta cudurka aas bilaawday ilaa hadda waxaan xasuusanhaynaa eh, dhibkii aas geystay inta qof oo ku dhimatay tacaalkii lala tacaali ilaa hadda meeshaan mari hayna To- eh, toban iyo shan sano ka hor cudurkan kenya boqolkiiba toban iyo afar ilaa toban iyo saddex baa qabtay maantana waxaa qabta boqolkiiba saddex taas waxay ku tusaysaa in dadaal badan la waxay cudurka laga hortagay lala- la xakameey habka loola dagaaltami lahay la waxay mandheera maanta haddaan ka hadalna eh, saddexdii beri oo soo dhaafni cudurka baan xusayni Eh, maalintii taariikha labaatan iyo sagaal leh culammada stakeholders meeting baan laheen maadaama aan joogna xaduud saddex geesood ah cudurka halku wuu ku badan yahay Joogis- qofkii maanta kenya joogi beri addis ababaas joogaa kii mandheera joogi beri waxaas joogi karaa muqdisho saas daraaddeed waxa la yidhaha cross border infection oo la- oo ka imaada xaduudaha ayaa ku badan countiga Sidoo kale Dr. Cabdi Geedi ayaa sheegay in 841 qof oo ku nool ismaamulka Mandheera ay haatan qaadanayaan daawada lagula tacaalo cudurka HIV/AIDS.
Ah, mandheera haddaan u soo noqono meeqa qof estimate wax la dhaha waxay tusaysaa ilaa laba kun iyo hal boqol oo qof in ay qabaan cudurka haddaan in hadli hayna siddeed boqol afartan iyo kow qof oo mandheera county ka tirsan baa cudurka daawada u qaadan haysa cudurka qof kasta waa ku dhici karaa dadkeenna waxay u haystaan un cudurka waxaad soomaali ku dhicayni laakiin cudurka qof kasta oo bini'aadan ah ama waa ku dhici karaa ama qof qaraabihiis baas ku dhacay saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay waxa la yidhahaa collective responsibility annaka dhan inaan isgarabsanno sidaan u xakameyn lahayn faafista cudurka h i v aids hadda annaka haddaan nahni mandheera waxaa nagu soo batay waxa la yidhahaa riska factorska cudurka saaid u faafinaya maxay tahay waayo muqaadaraadka baa ku batay countiga meelo badan muqaadaraadka qofku markaas darooga aas cabo ama muqaadaraad aas cuno waxaa ka dhumayaa ah, fahamkii iyo xuska baa ka dhumi soo saas daraaddeed wuxuu geli waxa la yidhaha risk behavior waxaa iskiga tegi karaa haween isagoon baarin waxaa iskiga tegi karaa ah, wax badan oo risk factors baa ku dhici kara saas daraaddeed dadweynaha mandheera maanta waxaan u sheegayaa cudurka intaas jira mandheera aas jira dadka kulli ay qabaan dadka daawada qaadanhaya maanta dhalinyar waa ku jiraan odayaal waa ku jiraan mutacalimiin waa ku jiraan culimo waa ku jirtaa saas daraaddeed kulligan dhan waxaa looga baahan yahay qof kasta in aas aas qaata meesha looga baahnaay dadaalka looga baahnaay aas ga- aas qaata oo cudurka ka hortaga Cabdiqafaar Cumar Ibraahim Cabdiqafaar Habi warbaahinta Star Ismaamulka Mandheera